miradu waa iska jeedab ul litadiib dee wax ku yar edbiyo kaga yar dhaws iyo ka markaa eeddarra sameeyey macalin cumar bin khadaab ayaa markaa ushaas oo kala lahaa waxaa la dhihi kaana diratu cumar ahyaba min sayf alxajaaj ushaa yar ee cumar bin khadaab lahaa sayfda xajaaj way ka haybad badnaydoo waa looga haybad badnaa marka xoogay dhangad yar inuu samaysto ayaa wanaagsan baa la yidhi oo wax ku yar edbiyo wa sijnan waa inuu jeel yarna samaystaa liadaa'i xaqin dee ka xaq bixin waa inuu waar ku rida oo dabeetana lagu rida walitacziirin iyo ganaaxa daraaddeedba si uu markaa ugu yar xabiso waa inuu samaystaa waana yihi cumar bin khadaab ayaa sida bayhaqi warinayo cabdirazaaq iyo cabdirazaaq isay warinayaan daar ayuu makaa afar kun oo dirham ayuu kaga iibsadoo jeel buu ka dhigay wayustaxabu waxaa la suneeyaa kownu majlisihi majliskiisu inuu yahay fasiixan meel ballaaran baarisan oo muuqata masuunan oo laga ilaaliyo min adaa xarin dhibaato kulayl iyo waa bardin qabow laa'iqan bilwaqti waalqadaa waa inuu yahay waqtiga iyo qadahaba mid habboon laa masjidan masjid ayada maya wa yukrahu waxaa la karaahiyeystaa an yaqdiya inuu xukumo fii xaali qadabin wa juucin wa shibacin mufridayn xilli cadho gaajo iyo dhereg mufridayn oo xadgudub ah wa kulli xaalin iyo xaalad kastoo yasuu khuluquhu uu xumaanayo dabeecadiisu fiihi dhexdiisa wuxuu sheekhu leeyahay waxaa la suneeyaa kownu majlisii inuu yahay meesha uu fadhiisanaya qaadigu fasiixan meel ballaadhan waa inay tahay inay meel yaroo cidhiiriya noqoto dee dadkii dacwiyayabaa ku dhibaato mudanaya markaa dadku si ay ugu nafisaan meel waasica waa inay tahay baarisan meel muuqata waa inay tahay oo waxaa loo leeyahay meel muuqata waa inay tahay dee ka qariibka ah ee socotada iyo ka meesha degan mid waliba si u garan karo masuunan min adaa xarrin wa bardin waa inuu yahay meel laga dhowray dhibaato kulayl iyo qabowba masalan dee xilliga kulaylku jiro ee masalan dee xayaagii oo kale waa in dee meelaa xeebaha aynu ka hadlaynaay waa inay jirto dee meel markaa dabayl hawe iyo layr ka dhacayso waa inuu jooga xilliga markaa qabowga dee waa inuu meel markaa qabow ka celiy soo asturan uu ku jiraa rawaaix iyo qubaar iyo qayle iyo meel markaa waxaasoo dhan ka dheerna waa inay tahay laa'iqan bilwaqti waktiga meel u cunanta waa inay tahay oo dee fasal kasta meel u cunanta waa inuu fadhiistaa oo masuunantaas ayuunbay halkana sii adkeynaysaa laa'iqan bilwaqtidaas walqadaa'i qadahana waa inay tahay meel u cunanta umasena dee daaroo kale way tahy laa masjidan masjid ayada maya oo waxaa karaahiye ah dee masjidka in xukunka loo fadhiisto maxaa yeelay dee meeshan majliska qaadigu had iyo gooraale qayle iyo dee dad waalan iyo dumar caadalah iyo gaalo iyo xoola iyo wax walba dee waa la keenaya waa la isku haystaa kadib masaajidkana waxaasoo dhan uma habboona oo ninkii baadida ka yaboohinaya rasuulku wuxu uhi qofkaa maqashaan isagoo masaajidka baahi ka yaboohinaya waxaa tiaa laa radd allahu calayka alla kuguma soo celiyo dhaha fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajidda ha looma dhisin waxaa loo dhisay ilahay digrigiisa iyo xuskiisa ayaa loo dhisay waxaa kaluu sheekuu yidhi wayukrahu an yaqdiya waxaa kaloo karaahiyaa inuu xukumo fii xaali qadabin wa juucin isagoo cadhaysan inuu xukumaa iga tago waa inu idhaah iska fasaxa hadday wax ku kacaan wa juucin wa shibacin hadduu markaa dee gaaja ay ku kacdo oo caloosha bay isqabto wa shibacin iyo hadduu dibiro mufridayni labadaasu markaa iyaguna xadgudub dee iska dhargeliya iska yargaajo yar waxaa iska yar dareemi karaa qof wa fii kulli xaalin iyo xaalad kasta oo yasuu khuluquhu fii dabeicadiisa ay xumaanayso xaalad kasta dabeec sida xanuunka sirankaadi badan oo haysa murugo fara badan farax fara badan lulo hadday hayso waxaasoo dhan cayda rasuulku sala la sl wuxu uhi laa yaxkumu axadun bayn laa yaxkumu axadun bayna itnayn yuu xukumin qofna laba dhexdood oo waa qadmaan isagoo cadhaysan laa yaqdi baana haweenkan lahay waxaa kaloo xadiidu abu cawaana uu warinaya saxiixiisa laa yaqdi alqaadi ma xukumayo qaadi wahuwa qadbaan mahmuum isagoo hamaysa walaa musaab walaa yaqdi wahuwa jaaci soo gaajaysanna waa inaanu waxba xukumin xadiidaasna waa ku saaro midda labaad waxaa la leeyahay dee qofkan fikirkiisii la doonayay dadkan inuu ku dhagaysto dabeetana xugun iyo go-aan sawaabo inuu ku dhiibo ayaa mashquulayo meel kale u kacayo inuu iisho ayaa looga shakisan yahay wayundabu waxaa la suneeya an yushaawira inuu la tashado alfuqahaa dadka fiqiga iyo cilmiga leh waa inuu la tashado wa an laa yashtariya wayabiica binafsi waa inaanu iibsanin iibinna isagu naf ahaantiisa walaa yakuunu lahu wakiilun macruuf wakiil macruufana waa inaanu yeelanin fain ahdaa ilayhi man lahu khusuumatun cid dood leh hadday wuxu soo hadiyeyso ow lam yuhdi amaanu hadiyin jirin qabla wilaayatihi intaanu arrinkan qabanin xaruma qabuuluhaa inuu aqbalaa waa ka xaaraan wain kaana yuhdiin hadduu hore u siin jiray walaa khusuumata doodana aanay jirin jaazi waa bannaanyay biqadri lcaadati caadada qadarkeed wal awlaana an yuhiiba calayha inuu ka abaaliyo ayaana wanaagsan baa layidhi waxau sheekhu yidhi waxa sunno ah oo u wanaagsan ninka qaadiga an yushaawira alfuqahaa dadka fiqiga iyo aqoonta diinta u leh inuu la tashada ayaa wanaagsan maxaa yeele rasuulkiisii maxamed ahaa oo ilaahay la talinayey ayaa haddana li washaawirhum fi lamr nebi maxamedow kula showr arrimaha xasan albisri nab wuxuu yidhi kaana nebiyu mustaqniyan canhaa rasuulku tashi wuu ka kaaftoonaa walaakin araada an tusiira sunnata lilxukaam laakiin wuxuu doonayay inay u noqoto dariiqo dee nimanka wax xukumaya inay u noqoto markaa waa markay dee wax adilada iyo iskhilaafaanay wax murug gale dee xukunka naska ama ijmaaca ama qiyaaska jeligaa ku cad waa xabaa haddaanu cid loo tashaninna wa iska caadi wa an laa yashtariya wayabiica binafsi bal hadda nimankii qudaadii innaga halkay marayaan maanta iyo bal hadda kutubtu halkay dhigtayna kala eega waan laa yashtariya waxaa la suneeyaa inaanu iibsanin wayabiica aanu iibinina binafsi isagu naftiisa hadduu u baahdo inuu wax soo gata isagu oo wax soo iibsado oo lacagga u qaato wax soo iibsado waa inaanu isagu naf ahaantiisa usoo iibsanin wuxuu doonaya wuxuu leeyahay isagu inuu sii iibiyo inaanu isagu naf ahaantiisa usii iibin baa wanaagsan maxaa yeelay waxaa la leeyahay horta waxaan yaanu ku mashquulin taaniyan dee ila waa qaadigii beledko waa la garanayaaye si aanu masalan aan dee loogu habranin oon dabeetan hadduu isagu isale wax soo iibsa aan lacagtii kala badh looga dhimin hadduu markaa isagu wax sii iibinayo aan lacag badan loogaga iibsaninoo dee iyadoo loo weji dhiganayo sidaa daraaddeed si aanay taasi u dhicin oo aan meeshaa laaruush aanu usoo gelin inaanu isagu iibsanin waxna iibinin baa wanaagsan walaa yakuunu la wakiilun macruuf dee nin la iska yaqaano oo macruufha waa kii qaadiga wuxuu iibin jiray war kale qaadiga wax nooga ibi war qaadiga intaa usii gee aan la odhanin taasina iyadana way wanaagsantaho wakiilkiisuna inaan macruufa haddii mid la bartay inuu bedelo kolba mid aan la aqoonin alla halka la dhigay qadaha iyo kaynu inagu maraynaa aad bay u kala fogta fain ahdaa ilayhi man lahu khusuumatun waxaa usoo hadiyeeyey haddaba mid dood leh khusuuma mid ay cid ay ishaystaan baa wuxuu soo hadiyeeyey aw ama khusuumo ma lehee lam yuhdii qabla wilaayatihi dee intii aan taladan loo dhiibin iyo qadahan waxba muusin jirin waa nin ays yaqaaneen dabadahaasuu ka iman jiro waa soo degi jirin uma jawaa uma tawaabi jirin iminka markuu maqlay halkaasaa loo magacaabo ayuunbu markaa waxoogay kusoo raray xaruma qabuuluhaa aqbalideedu waa xaaraan inuu aqbala xaaraan bay ka noqonaysaa maxaa ilaha xadiis baa ku soo aroortay hadaaya alcummaali guluul nimankaa dee madaxda waxaa loo hadiyeeya waa xaran bahaqi baa wariyey hadaaya cumaali suxtunna waa jiray hadaaya suldaani suxtun waa shay xaaraan midda labaad dee waxay keenaysaa inuu isho af wax cunay af wax cunay xishoo ayaale af wax cunay xishoo nin baan beri sheekh oo aad iyo laxaad dadkaa ilaahay aan nusayn u arkayno o ilahay u xaqa waafajiye ka mid ayaan beri waxaan ku uhi masale yar ila xukum markaasuu guri waan iskaba daayey xukunkaa waxaa la yidha gebigiisa faraan ka qaada waayo buuhi si kasta haddaad u ilaaliso oo labadaa qole is haysata mid kugu soo horeeyo waxaad sonaysaa buuhi bal kollay kaa kuu yeedhay ba hadda qiiliya wuxuu daydiyu waxwaayin baad sonaysaa taasaaba kugu dabeecaysan buuhi markaa saasaan isaga daayey buui maxaad u malayn markaa ka wax kuu dhiibay ama hadiyo weyn kuu keenay dabeete berite kuu yimaadana dee waa nafsiiba ku dhici kari maysid ninkii inaad indhaa ku caddaysood maanta dusha xukunkaga rido markaa wuxuu leeyahay cid dood leh hadday u soo hadiyeyso ama cid aan usoo hadiyeyn jirin intaan xukunka loo dhibin xaruma qabuuluhaa waxaa ka xaaraana inuu aqbalo ama uu qaataa xaaraan bay ka tahay fainka wain kaana yahuudiy haddaba ninkani waa ninay saaxiib ahaayeenoo horeba hadiyadda wuu siin jiray walaa khusuumata hadda wax muran iyo wax doodo maxkamadda kaga jirtaana ma jirto jaaza inuu aqbala ayaa iska bannaan biqadri alcaada dee caadadii hore iyo wuxuu siin jiray qadarkeedii hadduu berigii hore dee meelahaasu markay maalin ay wada qadeeyaan iyo un xaaladdu ahayduu maanta gaari u keeno ee ila qadr alcaada aanay ahayn wuxuu usoo socday baan ahayn waa wuxuu maanta wax ku doonayo markaa iyada taasi hadday qadru alcaada dhaafto ma banaana markaa waa inay qadr alcaada wixii hore u bixin jireen waa inay leegtahay wal awlaa an yutiiba calayha waxaana wanaagsan buu leeyahay wax u dhigmaysna inuu siiyo si aanu ugu galad sheegan ninkaa wuxuu soo hadiyin jiray inuu wuxuu dhigma siiya ayaa wanaagsan walaa yanfudu ma fulayo xukmuhu xukunkiisu linafsihi nafdiisa uu xukumaa wa raqiiqihi addoonkiisa wa shariikihi iyo ka shariikiisa fi lmushtaraki maalkaa la wada leeyahay wakadaa asliya wa farcihina waa la mid cala saxiixi haddaan qabano wayaxkumu lahu waxa u xukumi iyo walihaa-ulaa'i kuwaasba alimaamu imaamka ayaa u xukumi aw qaadin aakhara ama qaadi kale ayaa u xukumi wakadaa naa'ibuhuna waa la mid cala saxiixi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ninkii qaadiga ahaa mawaaniculqadaa buu halkan inooga galay waxyaalaha qadaha ishortaaga waxau markaa sheekhu uhi walaa yanfudu xukmuhu linafsi ma fulayo xukunka uu naftiisa u xukumaa oo masalan dee haddii la qabsado anigaa qaadiga waan isu xukumay iska dhaqaaqa dee ma soconayso nafdiisa inuu wuxuu xukumaa wa raqiiqihi addoonkiisii inuu wuxuu xukumaana ma bannaana wa shariikihi ninkay shuraakada ahaayeen filmushtaraki maalkii mushtarag ahay wada lahaayeen iyadana waa inaanu xukunkiisu ma fulayo maxaa yeele meeshii tuhmaad baa ku jirta tuhmaad baa ku jirta markaa filmushtaraki baynu nidhiye dee nin kale shuraakadii wax kale ay markaa cid isku haystaan iyada wuu xukumi karaa laakiin waxay wada lahaayeen baanu xukumi karin wakadaa asli wa farci dee asalkiisi iyo farciisii masalan aabbihii awowgii hooyadii wuxuuma xukumi karo wa farcihi farciisii ilmihiisii xukunkooda mufriya cala saxiix haddaan qabano maxaa yeelay dee xubnihiisoo kale ka dhigan yihiin markaa xukunka waayo u xukumaa xukunuu naftiisa u xukumay oo kale ayuunbay ka dhigan tahay marka waxaynu nidhi linafsihi baynu nidhi eg linafsi markaynu laam nidha waa nafci laakiin calaa nafsi haddaan idhaahno dee waa dur oo iyadoo ku xukumi karaa waxbaa loo sheegtay maxkamadiina wuu fadhiya waan isku xukumo anaa waxaa qaba buuli waxaa aabbahay baa qaba hooyadii baa qabta owaadkaygaa qaba yani way bannaan tahay taas laakiin waxna taa tuhmaadi kuma jirto laakiin tan xaggan nafci baa ayaa meesha ka soo baxaya haddaba markuu yidhahdo dee ana isku xukumay ma iqraar baa loo qaadanaya mise xugun baa loo qaadanaya waxii baa loo soo sheegtay wuxu uhi ana isku xukumay hal hada yuctabaru xukman am yuctabar iqraaran ayamaa loo fiirinaya marka way isu khilaafeen mid yidhi xukun baa loo ictibaarinaya mid yidhi iqraar baa loo ictibaarinaya labadaba way yidhahdeen haddaba waxay isweydiin leh dee ninkii sidee loo qabsanaya ama yaa haddaba ninkii haddii la yidhi isagii waxba isuma xukumi karo cidna ay isqabsadaan see baa la odhan wayaxkumu lahu qaadiga waxa u xukumi walihaa-ulaa iyo kuwa aan soo sheegnay markay dood yeeshaan alimaam in madaxweyneha la isula tagaa oo isagii madaxweyneha laga dacweeyey aw qaadin aakhira ama qaadi kaloo mustaqila waa in loo tago wakadaa naa'ibiina waa la mid dee ku-xigeenkiisi ya na waa la mid calo saxiixa haddaan qabano dee way xukumi karaan kuwaasi wa idaa aqara marka uu qiro haddaba almuddaca calayhi ninkii wax loo sheeganayo aw nakala ama uu diido faxalafa almuddaci muddacigii u dhaarto wasa'ala alqaadiya qaadigana uu weydiisto an yushida inuu marageliyo calaa iqraarihi iqraarkiisa cindahu agtiisa aw yamiinihi ama dhaartiisa aw ilxukma inuu uxukmo bimaa sabaqa waxa sugmay walishaadu bihi iyo marageli lazimahu waa ku waajibay oo an yaktuba lahu maxdara inuu wixii dhacay unu qoro ayuu weydiisay oo an yaktuba lahu inuu qoro maxdaran bimaa jara wixii dhex maray inuu maxdar ugu qoro ayuu weydiisay min hayri xukmin xugun la-aan aw sijilna ama dee diiwaanin uu ugu qora ayuu weydiistay bimaa xakama wuxuu xukumay istuxiba waxaa la sunay ijaabatuhu inuu aqbalo waqiila waxa la yahay tajibu waa waajibaysaa ويستحب النسختان لما نسخان لا سنية أحدهما له والأخرى تكرنا تحفظ وحا لغو إلالين في ديوان الحكم حكم ديوان كسا لغو إلالين وعلى الشيخ ولي حدي أقره المدعى عليه نكي وحلو شيئين يبقى قاندي يكتسي وحو كقرين بالمدعى بشيء لو شيئين يقول وان قرا شيئا أو نكرا أما أنت مر أنت مرخاتي اللوايه ayaa la weydiiyey wuu diiday dhaartii dhaaraa la yidhi de khatibaa loo waayo dhaaraa la yidhi markuu diiday baa faxalafa almuddaci ninkii muddaciga ahay yamiinu lmarduuda buu dhaartay wa sa'ala alqaadi dabeedna qaadigiibu wuxuu weydiistay an yushhida calaa iqraari cindahu oo yamiin wuxuu yihi qaadiyow waxaad ii maragelisaa soo muu qiranin oo waa laygu leeyahay ma odhanin markhaati iigu yar ama wuxuu yidhi aw calaa yamiini ama wuxuu dhaarta aan dhaartay ee uu idhaarsaday ee uu dhaarta igu ceshay markhaati igu yeelbuy aw alxukma bimaa habat ama wuxuu yidhi ii xukun waxaa kuu sugmay agtaada waxaa sugmay soo markhaatiyadime soo ima dar ii xukun buui walishhaada bihi ina markhaati geli buu yihi markaa xukunkaana markhaati igu samay lazimahu waxaa ku waajibaya qaadiga inuu ajiibo ayaa waajibka maxaa yeelay inuu kadib dafiro ayaa laga yaabaa dabeetana qaadii dee hadhowta uu xukumi kari waayo marka halkan waxaan ka fahmaynaa wax la xukumayaa ma jira ilaa mudducug idhaahda halay xukumo markay wixii sugnaadaan war miyaan kuugu xukumaa ilaan dadka qaar baa waxa ka soo bixi karaa inuu amee waxaygu inay ku caddaadaan unbaan doonaya qaadii waxba kama rabo ee waa inuu idhahdaa waar waa sugantahay miyaan kuugu xukumaa waa ina aftidaa laga qaadaa marka hore aw ama wuxuu ka codsaday an yaktuba lahu maxdaran bima jara min hayri xukmin wuxuu yihi waxaad un igu samaysaa qaadi an yaktuba lahu maxdaran bima jara min hayri xukmin adoon waxba xukumin dacwaddaa iyo waxaana dhex maray un qoraan igu sameeyey buu yihi siday arrinku yahay aw sijilan bima xakam ama waxa uu xukumay ayuu yihi dee markaa ii diiwaangeliyo diiwaanka ii geliyo igu samey ustuxiba waxaa la suneeyaa qaadiga ijaabatuhu inuu ajiibo ayaa la suneeyaa qiilla wuxuu leeyahay tajiibu maya way waajibaysaaba oo in markaa dee qoraalkaa loo sameeya maxdarkaa masjidka waa waajib buu leeyay wayustaxabu nuskataan waxaana la suneeyaa laba nuskadood ixdaahumaa lahu midkood waxaa la siinayaa dee ninkan saaxibulxaqa ah waluqraa tuxfadu fii diiwaani alxukm midda kalena waxaa lagu xafiday ama lagu ilaalin dee diiwaanka xukunka ayaa lagu ilaalinayaa si aan haddii tani ay u lunto dee tan loogu soo noqdo waataynu ognaho dee iminka dadka wax qoro oo dhami dee waxay sameeyaan laba qoraado midna iyagaa faylgareeyo haya midna markaa qofkaasi si labada qof haddii waxaan uga lumaan oo dib ay isu qabsadaan wixii loogu soo saaro wallahu aclam waxa aynu kusoo dhex jirnay qaadigii iyo qaabkii uu xukumayey halkan markaa wuxuu sheekhu nooga gelayaa bal wuxuu wax ku xukumayey guud ahaan qaadigu waxa uu wax ku xukumaa sharciyan ama wax lagu fatwoodaa waxa weeye waa kitaabka qur'aanka ah sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ijmaaca waxay culimmada muslimiintu ku ijmaaceen ay ku kulmeen ay isku waafaqeen iyo qiyaaska afartaa weeye waxyaalaha mutafaqa ahee wax lagu xukumaa bal haddaba xukunkii marka uu waxyaalaha qaadigi intuu wax xukumo uu khilaafo ayuu halkay nooga guda gelayaa wa idaa xakama marka uu xaakimkii biijtihaadihi dadaalkiisa ku xukumo uma intaa dabeedna baana u caddaada khilaafa nasilkitaabi kitaabka naskiisii inuu khilaafsan yahay aw isunnati ama sunnihii inuu khilaafsan yahay baa u caddaaday aw ilijmaaci aw qiyaasin jeliyin ama qiyaas jeliya inuu khilaafay naqadahu wuu burinayaa huwa isaga iyo wakayruhu isaga iyo kayrkiiba way burinayaan laa khafiyin hadduu qiyaas khafiya weydaarto ayada maya waxau sheekhu yidhi marka uu ninkii qaadiga ahaa wa xukumo isagoo weliba ijtihaad ku xukumaya iyo dadaal oo ehelna dee u ah kii qaadigaha ayaa ijtihaaday masaladii iyo qadiyaddii la isku hayay buu xukunka riday uma baana dabeedna wuxuu u caddaaday xukunkii uu riday khilaafa nasi alkitaabi aw asunna inuu khilaafsan yahay xukunkaa uu riday sidii naska qur'aanku sheegayay kitaabku siduu caddaynayay inuu khilaafsan yahay ama sunnaha mutawaatir iyo axaad midkay doontaba ha ahaatee inuu khilaafsan yahay baa muuqday khilaaf alijmaac inuu yahay oo masale ay culimmadu ku ijmaacsan inay ku kulansan yihiin oo iyaduna dee xujaab u arkay inuu gees maray aw qiyaasin jeliyin ama qiyaas jeli ah inuu gees maray ayuu arkay naaqadahu huwa wa gayruhu waa burinayaa isagii laasim bay ku tahay qaadigii xukumay inuu buriyo kayrkiina waa uu burinayaa kayrkii cidda kale aragtaana waa ay burinaysaa ayana maxaa yeelay masalan marka uu horta ijmaaca khilaafo masaladaa waa lagu ijmaacsan yahay inta baaqigana iyana waa la mid dee masalan markuu kitaabkii khilaafo illa wixii la doonaya xaq baa la doonayay xaquna dee waa sida uu sheegayay kitaabka ilahiyo sunnaha rasuulka dee hadduu wadaarto xaq maaha marka waa in laka kacu noqdaa ijmaacuna isaguna waa la mid man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ninka ku soo darisiiya amarka iyagan waxaan ka mid ahayn waa raddi dee waxaan waafaqsanayn marka uu qofku xukumo waa qof soo darisiiyo wax kale la yimid khaaabi sheekha la ydhaha macaalimu sunan kitaabkiisa la ydhaha waxa uu ku tilmaamay in cumar binu khadaab uu faraha xagga magta ku kala fadili jiray oo weli dee isku qabad maaha oo suulkii iyo faryaradii iyo taa dhexey wixii dee si ay u kala rooyin bay u kala manfaco rooyiinoo waxau yihi markaa isku mid maaha wuu kala fadilay dabeetna xadiidka tilmaamaya inay siman yihiin faruhu xagga magta ayaa dabeedna loo sheegay markaas ayuu ka noqday xukunkiisii hore ubriyay dabeedna kaan xaqa ayuu soo noqday naqadahu waa burinayaa adaana muxuu uga jeedaa dee wuxuu odhanayaa xukunkii waan buriyay ama waan fasakhay ba odhanaya ama waa baatil buu odhanaya macnaha dee waxaan saxayna maahe waan tirtiray weeye waxaan markii horeba meesha aan keenay ayuun baan meeshii ka saaray weeyaan ile waxaan saxay ma jiraane markaa qiyaas jeliya buna yidhi laa khafiyin hadduu qiyaas khafiya khilaafo iyada waxba la burin maayo qiyaaska dee waataynu soo tilmaanay oo qiyaaska jeligaahi waxa weeye waa ka masalan ay go-an tahay inaanu wax raada lahayn faariqa udhexeeya asalka iyo farca asalka oo masaladaa loo qiyaasanayo faracan loo asalka oo kala haleeshiinayo iyo faracan oo ka wax la haleeshiinaya asalka xukunkiisu sugan yahay iyo faracan xukunkiisa la sugaya asalka la raacinayo faariqa udhexeeya kaaan wax ta'hiira lahayn ee la isku waafaqsan yahay wey ama raadayntiisuba dee ay fog tahay masala waa garaacii dee wala falaa taqul lahumaa uffin ayaa la yidhi ha u odhanin dee waxaa looga qiyaastay markaa garaac de wax farqioo markaa udhexeeyaa ma jirto marka dee hadalka ama waaba kasii awreysan yahay faman yacmal mihqaala daratin khayran mihqaala dara baa la yidhi qofka sameeye khayra wuu arki doonaa dee maa fawqa dara ayuu se wixii darrada ka sarreeyey ee ka weynaa buura leek ama wax kala ahaa dee isagana waa looga qiyaasto waa la mid kii musaawiga ahaa ayaa isna la mida markaa naqada huwa wakayruhuba waa burinayaan laa khafiyin isaga kaa khafiga maya oo iyada dee waa waxaa muxtamalka ah ee in farqi la yidhaahdo farqi baa jira na aanay fogeyn masalan dee waa beriiskii oo burkii looga qiyaasanaya xagga ribada oo kale maxaa yeele mar hadday waa dunuun mutacaadil oo isu dhiganto oo dee haddii la yidhaha barhba barhka kale ha lagu buriyo dee muu arrinba mu istaageen markaa faariq baa la keeni karaa waxaa la odhan karaa waa qiyaas maca alfaariq baa waxbaa la soo saari karaa waalqadaau qaduhu buu sheekhu uhi yanfudu waa fulaa daahiran daahir ahaan ayuunbuu fulaa laa baatilan hoos ahaan uma fulo walaharuna annahu yaqdii waxa uu ku xukmin waalqadaau yanfudu waa fulaa daahiran laa baatilan walaa yaqdii kuna xukmin maayo bikhilaafi cilmihi ogaanteeda si khilaafsan bilijmaaci ijmac haddaan ku socon waladarun annahu yaqdii bicilmihi buu ku xukmin ilaa fii xuduud illahi tacala ilaahay xuduuddiisa mooyaane waxau sheekhu yidhi shaygan qadaha la yidhaahdaa xukunku yanfudu daahiran xagga daahir ahaan iyo muuqaal ahaan iyo intan adduunyada unbuu ku fulayaa mooyaane baatin ahaan u fuli maayo hoos ahaan maxaa yeelay innaga waxaa layna faray daahirka inaynu raacniyo saa muuqata laakiin saraa'irta iyo xagga hoose ilaahay baa ku shaqale marka markaynu leenahay daahir ahaan unbuu fulaya baatin ahaan u fuli maayo macnaheedu waxa weeye xukunka qaadigaasi uu ridaa shay xaaraan ahaa ma xalaalaynayo shay xaaraam ahaana shay xalaal ahaana ma xaaraantinimaynayo falaa yuxillu xaraaman walaa yuxarimu xalaala masalan hadduu masalan laba markhaati loo keeno masale waxbaa la isku haysta laba markhaati baa loo keenay labadii markhaati buu raaco sidii buu ku xukumay xukunkiisaa shaygaa inuu baatin ahaan u xalaaloobo keeni maayo ama maal haada ma keyrkii aado rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi innakum takhtasimuuna ilay waryaadhahen dadow waa doodaysaano way sula ka imanaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxanaa bixujatihi min bacd waxaana laga yaabaa buuhi barhkiin barhka kale inuu ka xujo caddaysan yahay og yahayo dee uu ka fasiixsan yahay markaa mishaarsan yahay fa aqdii lahu binaxwi ma asmacu min deedna waxaan ugu xukminayaa waxaan ka maqlay un faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi bishayin falaa yaakudhu fa inamaa aqdacu lahu qidcata min annaar qofkaan haddaba u xukumo xaq walaalkii leeyahay qofkan wuxuga xukumo ha qaadanin maxaa yeelay gabal naara ayuunbaan kuu gooye gabal naara ayuunbaan kuu gooye haddii masalan dee waxaagii masalan qof uu ku qabsado shaygu iska lahaa haddii masalan qof ka qaado uu ku qabsado oo uu ku dacwiyo la dhaa markhaatiya keen markhaatiyadiina uu waayo kii kale loo dhaariyo xuunkaasi dee shayga qofka u xalaalayn maayo oo baatinka iyo nafsul amarka dee ma xalaalaynayo shaygii marka masalan waxay leeyahay haddii waxaan la xukmay nikaaxuu yahay ninka masalan hadduu ogyahay islaantan inuu furay dhowr jeer iyagoo isku gaara buu u dhameeyey dee markii la isdacweeyebaa markhaatina la waay dee raac baa la yidhi mar haddii caynkaasi jiro isagiina inuu ku istimtaaco uu ku raacayso gabadhino ayana inay iskaga orodo oo intay kale kartaa iskaga firdhato ayay xaq u leedahay ilan wixii way ogtay meeshii inaan waxba ku jirin walaa yaqdii qaadigu ku xukmin maayo bikhilaafi cilmihi cilmigiisa si khilaafsan bilijmaac iyadoo lagu ijmaacsan yahay masalada sida uu og yahay si khilaafsan ku xukmin maayo masalan laba qof masalan markhaatiyaa ka markhaati kacay labadan ruux dee inay isqabaan ayaa laga markhaati kacay isna wuxuu og yahay dee inay walaalayihiin oo isku hooyaba yihiin maxrami maxramin u dhexeeyaabuu ogyahay ama daleeq baayini inuu meesha jiraabuu og yahay oo qaadigan habasha u ka markhaatihayoo ogaaba ama labada ruux inay walaalaba yihiin buu og yahay laba markhaatina halkan ay istaageen inay isqabaan bayinadaa markaa ku xukmin maayo maxaa yeeley hadduu sidaa ku xukmiyo waxay leeyihiin waxay ka dhigan tahay isagoo shay uu og yahay inuu baatil yahay xukumay se baatil in la xukmaana waa shay xaaraana weey wadaharu anuu yaqdii bicilmi waxaa kaluu sheekhu yihi sida adharkii waxa weeye inuu qaadigu cilmigiisa iyo ogaantiisa ku xukminayo walow haba ogaado intaanu wilaayadan loo dhihin ama meel kaleba ha ka ogaadee waaqicada markhaatiyaa loo hayo ama yaan loo haynin hadduu shaygaa og yahay inuu sidaa yahay inuu xukmiyaa uleeyay leanna waxay leeyihiin mar hadduu shay mala-aba ku xukumayey waa markhaatiyada markhaatiyada labada markhaatiya ama markhaatiga iyo dhaartu dee waxay faa'iideynayaan uun danni iyo male unbay faa'iideynayaan dee shaygii cilmigahaa iyo shaygii uu ogaana waa kasii awlaysay oo markhaatiyadan iyo markhaatigan iyo dhaartani dee isaga dan iyo mala unbay u hayn laakiin wuxuu og yahay dee waa wax xaqiiqo ah markaa wuu ku xugminayaa bay yidhahdeen muqaabilul asax adharka waxaa ka hor jeeda wuxuu leeyahay maya tuhmo ayaa meesha ku jirta ar waxba ma ogeen nimankaas unba waxaan iskala doona in la yidhaahdo iyo isagu maxaa xukun baynu la nimi mise mase markhaatu ahaa meeshaa hadal iyo muran baa soo gelaye ha iskaga dheeraado iyaanu ku xukmin kollaybana dee kan le lafdiisu cilmigiisa ayuu ku xukminayaa dee wuxuu odhanayaa waxa agtayda sugan waxa agtayda ku ansaxay inay masalahaasi sidaa tahay inuu arrinkaasi sidaa yahay war in waxaa lagugu leeyahay inaan lagugu lahayn ayuu odhanaya ee waxaasaa xukumo anaa og keliya de odhan maayo ilaa fi xuduud illahi tacaala ilaahay xuduuddiisa mooyaane masalan zinadii iyo tuugadii iyo muxaaramadii iyo cabidii iyo ka ogaantiisa ku xukmin maayo dumarka mid khamri cabaya ar waa kii aan halkan kusoo maray markhaatiba loo dooni maayo yani markaa odhan maayo e ka cilmigiisa ku xugmin maaye bay yidhahdeeno dee xuduudda shubahaadkaa lagu reebaa in la asturana ayaa wanaagsan walow ra'aa hadduu arko qaadigiibaa wuxuu arkay waraqatan fiiha xukmu waraqadu xukunkiisa ku qoran yahay ow shahaadatu ama markhaatigiisa ow shahida shaahidaane ma laba markhaati baa ka markhaati kacay annaka adigu xakamta bay yidhahdeen sheegaysaad xukum ow shahidta bihadaa shaygan aad ka markhaati kacday lam yacmal bihi kuma camal falayo walam yashhad kana malageli mayo xataa yatadakara ilaa u xasuusto wa fiihimaa wejhun baa ku sugan fii waraqatin warqad masuunatin la ilaaliyo cindihumaa agtooda walow waxau sugnaaday alxalfu inuu ku dhaarto cala istixqaaqi xaqin xaq mudashadii aw addaahi ama gudidiisa ictimaadan isagoo cuskanaya calaa khadi muwarihi ku dhexlayay khadkiisa iyo qoraalkiisa idaa wasiqa markuu kalsoonaada bikhadihi iyo wa amaanatihi wa saxiixuna jawaazu riwaayati alxadiid xadiidka in lagu wariyaa inay bannaan tahay weeye bikhain maxfuudin cindahu khad la dhowray agtiisa wuxuu sheeku leeyahay hadduu qaaday arko ama markhaati baa arkay waraqatan fiiha xukma u shahaadatu warqaday ku qoran tahay inuu ninkaa waxaa ku xukumay ama inuu masaladaa markhaati ka ahaa ow shahida shaahidaan ama laba markhaati bay istaago waxay yidhahdeen annaka xakamta qaadiyow saasaad beri xukunta ow shahidta ama bihaadaa kaasaad ka markhaati kacday lam yacmal qaadigaasi kuma camal falaya bihi macnaa khadkiisaasi waxa uu keenayo ama waxaas la yidhi sidaas aad xukuntay ee markhaatiyadu fureen kuma camal falayo walam yashhad markhaatigiina ka markhaati kici maayo sidaa qoraalkaas sheegayo xataa yatadakara ilaa uu mid waliba xasuusto inuu shaygan xukma ama inuu ka markhaati kacay maxaa yila taswiir iyo suurtagala meesha in laysu muuseeyo o laysu soo ekaysiiyo wa fiihima wuxuu yihi sheekhu labadaa masalo ee ku camalfalka xukunkaa iyo markhaatigaasa wejhun wej baa ku sugan oo le waa la cuskan karaa fii waraqatin masuunatin warqad la ilaaliyey cindahumaa qaadiga iyo markhaatiga agtooda lagu ilaaliyey wej baa jira uu leey war mar hadday warqaduba faylkooda ku jirto ee ayagu hayeen oy agtooda ku dhowrsanayd inay dee cuskadaan baa ayaa bannaan hadday khadkooda ku kalsoonaadaan wax shakiina aanu soo gelin walow waxa u sugnaaday buu uhi sheekhu shaksigii alxalfu cala istixqaaqi xaqin inuu ku dhaarto xaq mudashadii ow addaayi ama bixintii ictimaadan calaa khadi muwarihihi isagoo cuskanaya ninkuu dhexlayay khadkiisii qoraalkiisa idaa wahiqa bikhadihi markuu kalsoonyahy wa amaanatihi masalan xaq mudashadii dee aabbahay wuxuu arkay qoraal uu leeyahay ninkaa hebel hebel la yidhaha waxaasaanu isku leenahay saxeexeen ama ninkaasi waxaasu igu lahayo waan bixiyey qoraal cad buu ku helayo markaas dee uu ku kalsoon yahayna idaa wahiqa bikhadihi wa amaanatihi khadkiisa iyo amaanadiisa uu ku kalsoon yahay markaa inuu ku dhaarto waxa inuu leeyahay isagoo cuskanaya waxaasaan ku leeyahay aabbahagaa yidhi inaad cuskatood ku dhaartaa baad leedahay markaa bixintiisa iyo lahaanshihiisaba wuu bixiyey inuu ku dhaarto ma bixinine waa uu leeyahay si labadaba inuu ku dhaartaa buu leeyahay ictimaada calaa khadi muwarihi isagoo cuskanaya idaa wahiqa bikhadihi wa amaanatihi markuu kalsoon yahay wa saxiixu jawaazu riwaayati alxadiid waxaa kaluu sheekhu leeyahy waxaa saxiixa inay bannaan tahay xadiidka in lagu wariyo bikhain maxfuudin cindahu dee khad la dhowray oo la ilaaliyo agtiisa yaalla inuu ku wariyo xadiidka way bannaan tahay walow yaanu xasuusaninba eh mar hadduu agtiisa yeello maxaa ilahay culimmada ayaa ku camal falay salaf iyo khalafba faslun fi taswiyati bayna alkhasmayn labadan qof ee ishaysta bal simidoodii ayuu halkan inooga hadlaya liyusawi hasime bayna alkhasmayni labada dood iyo fii dukuulin caleyhi usoo gelin wa qiyaami lahumaa u kicid wa simaacin dhegaysi wa talaaqati wejhin weji furnaan wa jawaabi salaamin iyo salaamti kicinteedii wa majlisin iyo majliskiiba walasaxu rafcu muslimin calaa dumiyin in laga korraysiinayo weeye fiih waxau sheekhu yidhi ninka qaadiga ah waxaa ku waajib ah inuu sima bayna alkhasmayni labada qof ee doodaya fii dukhuulin calayhi soo gelidda waa inuu ku simaa oo aanu midkood soo gelin ninkii kaloo maqan ama labadoodii oo wada taagan aanu odhanin hebeloodu soo gel war bal adiguna sug ee uu yidhahdaa soo wada gala ama wada jooga waynu yidhahdaa xagga gelidda waynu ku simaa haddii kale ilan meeshii tuumaad baa ka soo baxaysa wa qiyaamin lahumaa iyo ukiciddii masalan ool waa hebel hadduu yidhaahdo markaa midna u kaco midna u saasuna egu iska fadhiyo dee iyada lafteedii jawr baa ku jira meesha marka wuxuu leeyahay ama waa inuu u wada kaco ama waa inuu iska daaya weliba ibn abi dam sheekh la yidhaha baa wuxuu yidhi harma fiicna in labadoodaba loo wada kaco maxaa yeele dee mid baan laga yaaba inuu iska liitoon qiyaamba mudan midna inuu dee yar mutay baa laga yaabaayo dee mid waliba ka kalu markaas hoosta ka yar fiirinaya wastimaacin xagga dhegaysiga hadalkooda xagga dhegaysiga hadalkoodana dee waa inuu ayana ku simaamo hadduu midna iska mashquulu wax iska akhrista midna aada ugu dheg raaraciyo iyadoo lafteeda waxbaa ku jira wa dalaaqati wejin weji furfurnaan hadduu midna hadalka si fiican uga guro midna ulaa maxaad sheegaysaa inuu indhaha ku gubo iyada lafdeedu waa mushkilad wa jawaabi salaamin dee salaamta celinteedii hadduu ay labadoodiba salaamaan hadduu midna ka celiyo midna uu ka celin waayo ee iyada lafteeda waxbaa ku jira ee waa inuu taana ku simaa wa majlisin xagga majliska iyo meeshii dee la fadhiyey waa inuu hortiisa soo fadhiisiyo ama mid midig midna bidix waliba inuu hortiisa soo fadhiisiyo iyaguna mid la yidhaahay in la yidhaha istaagin oo midna la yidhaha kursi ku fadhiiso ayaana iyaduna waafaqsanayn oon la ogolayn waa marka ay dee laba isku mida yihiin wala saxu rafcu muslimin calaa dhimmiyin fiih majliska waa lagaga sarraysiinay haddii muslim kale lasoo dhawaysana waraduna xaggaa nooga dulgooban meelaha kadinkayo fadhiiso waa mid iska bannaan markaa qofka muslimkaa laga sharif hadduu iska soognaado isagu ka muslimkaana la fadhiisiyana waa bannaantay innagu waynu qallibnayo hadda ka muslimkaana dibaddaa loo tuuraya kaa gaalkaana waa la daba yaacaya waxaa soo dhamayna markaa cadaalad darro iyo shaki iyo tuhmaadi inay yimaadaan ayay keenaysaa waydaa jalasaa markay fadhiistaan falow waxa u sunaadanya isku tay inuu aamuso wa an yaquula inuu idhaha liyatakalam ilmuddaci ha hadlana waa bannaanta fa ida dacaa marka uu dacwoodo daalaba khasmahu biljawaabi buu ka dooni fa in aqara hadduu qira fadaaka daahirun weeye wa in ankarana falow waxa u sunaada an yaquula inuu yidhaahdo lilmuddaci alaka bayina waniga markhaati ma haysata wa an yaskuta inuu aamusana uu leeyay fain qaala hadduu idhaha lii bayinatun baan leeyay wa uriidu taxliifahu inaan dhaariyaan doonayaa falahu daalika kaasuu leeyay aw laa bayinata lii buu yidhi uma axdarahaa waa keena dabad qubilat fi lasaxi as haddaan qabno waa la aqbali waxau sheekhu yidhi labadii dacwinayey markay soo xaadireen wajalasa ay fadhiisaan ama istaagaan falow qaadi wuxuu leeyahay iskuta inuu aamuso inuu eego un ayuu leeyahay wa an yaquula inuu yidhaahna wuu leeyahay liyatakalam ilmuddaci waarka wax sheeganaya labadiina idinka mid ha sheeg maxaa yeelay waxa laga ina yar haybadaystaan ama yar baqdaanoo day waxba sheegin waayeen inuu shibta ka galo ayaga un dhowraana waa leeyahay inuu dha waarkiina wax sheeganaya ha hadlana wuu leeyahay fayda dacaa haddaba midkood ayaa dacwooday dacwo saxiixa ah buu ku dacwiyey dacwada dee saxiixiya kayru saxiixa la marka hadday dacwaddu saxiixa tahay shuruuddeedii ay koobsatay masmuuca la yidhaahdaa haddii ay kayru saxiixa tahayna hayru masmuuca la yidhahdaa waa mid aan la maqlaynin marka hadday dacwadu saxiixa masmuuca tahay daalaba khasma biljawaab ninkanna uu la doodayuu odhanaya waar ka jawaabdee arrintaa ka jawaab maxaad leedahay dacwaddiisa ka bax baa la odhan fa in aqara hadduu qirto waxaa lagu sheegay xaqiiqahaan ama xugun ahaan buu u qirtay fadaaka daahirun weeyaano jawaaradooka isa siiyo un weeye markaa hadduu yidhaha waan qabaa waxaa wa in ankara hadduu inkiro haddaba hadduu inkiro falow an yaquula lilmuddaci dee wuxuu leeyahay qaadiga inuu muddacigii ku dhaara ka bayina war ninkii waa kanoo kuma ogolee caddayn ma haysataa odhanaya markhaati laba markhaati wuxuu mi markhaati waliba mase markhaati ma leedahay ama marhal markhaati iyo dhaar ma leedahay waayo iskuta qaadiga waxaa kalu leeyahy inuu aamuso si aan loo qaadanin inuu u iilanayo ninkan mudduciga laakiin hadduu ninkan mudducigiiba jaahil ka yahay inuu markhaati soo ogo dee wuu sheegi wuxu odhan war markhaati ayaad xaqu leedahay markhaati ma haysataa fa in qaala hadduu mudduciga idhaha liya bayina markhaati waan haystaa haye qaadiyo waa uriddi taxliifahu laakiin bal dhaariya isaga intaanan markhaatiba keenin isagu hadduu ka dhaaranay isba waa ogya dhaariya falahu daalika taas ayuu leeyahy markaa oo waxaa dhici karta dee inuu qofkana dhaarta ka joogsado oo dabeetana markhaatiga inay hawshiisanba inta la yskaga hadho dee uu markaa halkaa ay ku hawl yaraato haddii xataa markaa uu saa dhaarta ku maro yidhaa markhaatigeedaba beeninayaan soo taagayaana waa mid u bannaan ow laa bayinata lii buu yidhi wax markhaatiya mudducigii baa yihi wax markhaatiya ma haysto uma axdaraha iyadoo halkii uu ihi wax markhaatiya ma haysto meelahaan taagaye ayuunbuu shaw laba u la soo ballamayba ayuunbaaba halkan ka soo baxay qaadiyo waan haystae waa kon bu yidhi uma axdaraha markhaatiyadii buu soo taagay wabilasila saxi waa la aqbali markhaatiyadaas waa laga aqbalaya maxaa yeele waxaa dhici karta de inuu ilaaweyba markhaatiyadan inuu ilaawey baa dhici karta qabilatilaasax taanigu wuxuu leeya m tanaaqud baa jiro mar hadduu hi ma haysto imikaan haysta laga dhegaysan maayo buu leey labadaa hadal ee isxigaa markaa waa dee tanaaqud baa ka jira buu leey wayda isdaxama markay iscididiyaan khusuumun qaar doodaya qudimal asbaqu ka horreeye ayaa la hormaray fa in juhila haddii laga jaahi noqdo ow jaa-u macan ay yimaadaan uqrica waa loo qori wayuqadamu waxaa la horamarin musaafiruuna kuwa socota oo mustawfizuuna oo diyaar ah wa niswatun baa la horaysin wain ta'akharuu haba dib dhacaana maa lam yakturu intaanay badanin walaa yuqadamu saabiqun waqaaricun lama hormarinayo ilaa bidacwa dacwo keliya un baa lagu hormarin wuxuu sheekhu yidhi hadday isku soo cedhiriyaan ay soo farabataan qaar doodaya o wax sheeganaya khusuum meeshii afar shan qolaa taagan qudima alasbaqu falasbaq midba midkuu ka horreeyey hadday si murataba u yimaadeen ayuun baa loodhan usoo kala horreeya amayn cadaaladda ayaa caynkaas fa in juhila haddaba waa la garan waayo oo midba koon midba albaabunbu ka soo galay ow jaa-u macan ama mar bay soo wada galeen uqrica waa loo qori ridi ciddii markii qorituurku usoo baxdaa la horraysiin waxau sheekhu uhi wayuqadamu waxaa la hora marin sidaa la doortay musaafiruuna mustawfizuuna hadday niman socotaa oo dee gawaadhidiiba ka rarantaya ay jiraan kuwaasaa la horraysiin kuwa muqiimi waar koobaa waar wax socotay miyaedu ku jiraan hayo qaar ay qaad gawaadhi u karaysantay baa jira waar jooga kuwiina magaalada baa loodhan markaa soo gala baa loodhan kuwa markaa socotada ah wa niswatun dumarkii baa la hormarin oo haddii meesha rag iyo dumar isku jiraan dee dumarkaasaa la horraysiin oo loodhan waaba dumarka kasoo hormariyo dee guryihii iyo say ugu noqdaan wain taakharuun kuwaa socotada iyo dumarku haba dambeeyaan iyo goor dambeba ha yimaadaan haddana ayagaa la hormarin maa lam yakruu da intaanay badan hadday farabataan oy dee tobaneeyo qola noqdaan taa waa laga dayn markaas ama ay wada musaafiriin noqdaan dee kala horrayntii ama qorituurun baa lagu kala socotiin markaas walaa yuqadamu saabiqun waqaaricun ilaa bidacwa masalan kii soo horreeyey iyo kii qorituurku usoo baxay midnaba lagu horraysin maayo hal dacwo mooyaane hadduu saddex kiis wato waxaa la leeyihin hortu kiiskaasi ku dhaciyo bax baa loodhan markaa labadaada kiis ee daba kayuula la soo gal baa laodhan ee dad baa ku sugaya saddexaada wax israacinine labadaada dambe kayuga la soo gal wayaxrumu waa xaaraanay itikaadu shuhuudin mucayaniin markhaatiyo mucayana in la samaysto laa yaqbalu aanu aqbalayni kayruhu waidaa shahada shahida markay markhaatigacaan shuhuudun facarafa cadaalatan aw fisqan oo cadaalad ku ogaada ama faasiqan camila bicilmihi buu ku camal falay wailaa haddii kale wajaba waxaa waajibaya alistizgaa-u inuu dee tasgiya doono bian yaktuba waa inuu qora maa yatamayazu bihi shaahidu wuxuu ku soocan yahay waalmashhuudu lahu ka loo markhaati kici wa calayhi ka lagu markhaati kici kadaa qadra daynina waa la mid cala saxiix haddaan qabano wa yabcahu waxaanu dirayaa bihi waxaa musakiyan ilaa musakin buu u diri uma yushaafihuhu dabeedna afka ayuu uga sheegay almusaki bimaa cindahu waqiila waxaa la takfii kitaabatu ayaa ku filan waxau sheekhu yidhi waxa xaaraana oo qaadigii ka xaaraana itikhaadu shuhuudin mucayaniin inuu markhaatiyo caanahoo sooca samaysto oo la yaqbalu kayrhum aanu cid aan iyaga hayn aqbalaynin inuu idhaha magaalada hargeysa toban ruuxunbaa markhaati iga fura markaa tobankii uun ma yihiin una ciddii loo markhaatigii loo keenaa taasi waxaana dee dadkii ayay cidhiiri gelinaysaa midda labaad dee waxaa dhici karta inay cid kale shaygan ka markhaati tahay dabeetana haddii la aqbali waayo dee xaqii baa lumaya waashhiduu dawee cadlin minkum ilaahay qaar caadiliina markhaatigeliya unbuu yidhi dee qolo gaara ma odhan haddaba wuxuu sheekhu uhi waydaha shahida markay markhaati kacaan shuhuudun markhaatiyaalbaa markhaati kacay facarafa cadaalatan wa fisqan camila bihim bicilmihi niman markhaatiyabaa meeshan la soo taagay facarafa cadaalatan qaadigana wuxuu garanayaa nimankani niman cadaaliinahoo wanaagsan inay yihiin waa dad uu garanayo isku masaajin oo dad wanaagsana camila bicilmihi oo dee wuu ku xukmin cidii markaa kalena u dooni maayo ow fisqan de waa niman tuuguu yaqaano niman tuug oo budhacda weeyaan camila bicilmihi buu ku camalfalay oo cidii keenaba ma odhan markhaatigooda uu celino wuxuu odhan uun ninkii markhaatiyada u keensay war cid kale ma haysataa ayuunba odhan wa ilaa haddii kale ma garanayo cadaalad iyo fisqi toona kuma garanayo nimankan ma wax alla wuxuu ka baxsani ma jiro wajaba alistisgaa'u waa inuu tasgiya doonaa cid markaa u caddaysa xaaladooda waa inuu doonaa ama ninkan dee doodaya ha dalbado shuhuuddan waxaa ka sheegay ama yuu ka sheegay cadaaladooda ha qirta ama yaan u qiranin waa muhiimad qaadiga saaran maxaa yeele xukunkani wuxuu ku taagan yahay tiirka uu ku taagan yahay waxa weeye ama uu ku dhacayo waa markhaatigooda waa inu markaa qaadiga xukunka ridaya waa inu iska hubiyaa markhaatiga oo istisgaaguna waa si haddaba sidee buu taskiya doonayaa bian yaktuba waa inuu qore buu ihi maa yatamayazu bihi shaahidu walmashhuudu low wal calayh walmashhuudu calayhi wuxuu qoray ninka markhaatiga ah ka loo markhaati furayo iyo ka lagu markhaati furayo saddexdaba magacyadooduu qori wakadaa qadara dayni daynta qadarkiisana wuu qori qadaralmashhuudi bihi shaygan lagu markhaati kacayo daynta ama wax kalaana cala saxiixi wuu qori oo maxaa ka khuseeya daynta xagga markhaatiga de waxaa dhici karta in qof masalan waar hebel ka warran baa markhaatigiisa waxaa lagaba inu idhaahdo war wuxuu horta wuxuu ka markhaati kacawa wax intaa leeg dee waa wax yaro waa labaatanku har intaa waxaan u malay inaanu waxba intaasi aanay kaga soo baydhayn waa la aqbali karaa hadduu idhaha boqol kun buu qirayaa now arska hobsada weeye taa markaa qadarka dayntana waa in la sheegaa dabeed markuu intaasoo dhan qoro shaahidka iyo mashhuudu lahga iyo mashhuudu calayhi iyo mashhuudu bihiga intaba markuu qoro yabcadu bihi wuxuu qoray wuxuu u diri musakiyan ilaa musakin nimankaynu dhi musakiin inuu samaysto dad magaalada wax ka weydiiyo oo aqoon u leh ayuu u diri marka waxaa kala jira asxaabu masaa'il iyo musakiin bay kala yihiin waxay dhahaan fuqahadu laba qolaa kala jiro asxaabu masaa'il iyo musakiin markaa musakigu waa kaa isaga wax la weydiinaya markhaatiga wax laga weydiinaya asxaabulmasaa'ilkuna waa kuwan ayagu musakiga wax u geynaya waraaqaa qaadaya ka dhex shaqaynaya markaa musaki baa loo diray oo intaa wixii oo dhan la qoraa la odhan war ka soo warran hebelow xaaladda ninkaa ka soo warran baa la odhan uma intaa dabadeed marka ninkii musakigaha qoraalkii loo geeyo ee dabeetana dee uu ninkii ama ha garta ama ha soo saaree jarxi iyo tacdiil midkuu doonaba hala yimaadee yushaafihuhu wuxuu isagu afkiisa ugula had yushaafihu qaadiga wuxuu kula hadlay almusaki afkiisa ayuu kula hadlay bimaa cindahu xaggiisa macnaha ninkii musakiga ahaa afkiisa wax laga qaadaya ninkii musakigahaa baa meesha imanaya oo odhanaya qaadiyow ninkaadii weydiisay waa caynkaa nin cadaacadeela maaha nin faasiqa weeye nin caadilo weeye musakigii baa mushaafi hala imanayo qaadigiisu afkiisa kula hadlaya qiil baa wuxuu leeyahy takfii kitaabatuhu waar waxa ku filan qoraal inuu soo sameeyuu soo saxeexu soo shambadeeyaa ku filan maxaa yeelay waxay leeyihiin qowlka hore wuxuu leeyahay waar xukunkani ninkan musakigaa markhaatigiisu ku dhacaya marka weliba kan uu tasgeynayo dee waa inuu yidhaahdaa ninkan hebel la yidhaahda u farta ku fiiqa ninkani haddaad wixiga weydiisay caynkaas weeye xaaladiisu si markaan qaladu iman laakiin qiilkuna wuxuu le warmay hadduu qoraal u soo sameeyo waa ku filantay waxaa leey culimo fara badan baa saa dooratay waxaa la yidhi haddana saasaa lagu camal falaa dee weliba saasee wanaagsanoo ila hadhow inuu dabada qabsado bug dabada u qabto ila macayaa kaa galay ayaa dhici kartee wa sharduhuna ka shaahidin weeye maca macrifati aljarxi watacdiili soo garanaya wa khibrati wa khibratin ba wa khibrati baainin wa khibrati baatini man mid baadinkiisana waynu aqoon le yucadiluhu bitacdiilin lisubxatin aw jiwa jiwaarin oo mucaamalad wala saxuna ishtiraatu lafdi shahaadatin in la shardinayo weeye wa qiila waxa la yaziidu wuxuu kordhin calaya wa lii ويجب وحواجه ذكر سبب الجرح نشيغو ويعتمد فيه وحن عسكا المعينة دي أركب أو الاستفاضة أما فاطم ويقدم على التعديل بالغ هرمرين فإن قال المعدل حطول عرفت سبب الجرح وأن قرن إياه وتاب من واقع طوبات كان واصلح وهاي قدم والله هرمرين ولا صحنا أنه لا يكفي في التعديل ما كافين يقول المدعى عليه هو عدل وهي وقد غلط هو يقول قلبه وعو شيخ يريد shardiga haddaba ninkan musakiga ahay wax taskiyeynaya ee cadaalada ka markhaatikacaya ka shaahidi horta waa markhaatiga shuruuduu lahaaba baa loo eegaya shardigu shaahidku leeyin baa loo eegaya shuruudda shaahidkana wuu inoo keeni doonaa maca macrifati aljarxi waatacdiil dee waana inuu garanayaa waxa wax lagu cawaro markhaatiga lagaga jebiyo qofkan iyo waxa lagu tacdiiliyana waa inu kala garanaya waxa wax lagu jarxiyo lagu ceebayo ama lagu dhaawaco iyo waxa wax lagu cadaaliyo waa inu garanaya si aanu kii caadilkaana dee isaga cadhaawicin kii faasiqahana waanu cadaalin wa khibrati baatini man yucadiluhu ciddan uu ku sheegayo caadilnimadana waa inuu khibro iyo xogogaalnimo u leeyahay wa khibrati baatini man qof waa inuu baatinkiisa iyo arrimihiisa hoose la socdaa yucadiluhu ninkan uu tacdiilinayu leeya waa caadil waa inuu khibro dheereeda baatinkiisa u leeyahy oo muxuu u yeehan karaa lisuxbatin dee way saaxiibeen ow jiwaarin ama jaar bay ahayn ow mucaamalatin ama mucaamalaa dhex martay waxaa la yidhi cumar bin khadaab ayaa laba nin ka markhaati kaceen agtiisa dabeedna wuxuu yidhi cumar bin khadaab anigu idin garan maayo buuli waxbana idinma yeelaysa inaanan anigu idin garanaynin ee waxaad la kaalaydaan biman yacrifukuma cid idin garanaysa nin baa dabeedna loo keenay cumar baa wuxuu ku yidhi war nimankan miyaad garanaysaa haa buu yidhi maxaad ku og tahay buuli dee bisalaaxi walamaana niman wanaagsan oo ammaano le inay yihiin baan anugu ogahay buuli wuxuu idhi hal kunta jaaran lahumaa tacrifu sabaaxumaa wa masaahumaa wa madkalahumaa wa makhrajahumaa war miyaad jaar laahay oo aada galabaysigooda iyo waaberiisigooda iyo soo gelidooda iyo bixidoodaba miyaad la socotay wuxuu idhi la hal saxiibtahumaa hal saxabtahumaa fi safar aladi yusbir can akhlaaqi rijaal miyaa socdaal wada gasheen socdaalka akhlaaqda ragga muujiya miyaa wada gasheen qaala la maya buu yidhi waxau yidhi hal caamaltahumaa bi hada daraahimi wadanaaniir alatii yucrafu biha amaanaat rijaal oo miyaa shilin idin dhex maray dirham iyo diinaartoona ammaanada ragga ayaa taana lagu gartaay miya idin dhex martay maya buu yidhi haddee wuxu uhi iska tagad waxba ka garan mayside itiyaa biman yacrifukuma cariikaana cid idin garanaysa buuli macnaha waana arrin xaqiiqaahoo jira waxa weeye had iyo golaale fisqiga iyo xumaantu way qarsoontahay inta badan markaa ninkan wax tasgeynaya waa inuu hooshaan u ogyahay waxaa laga yaabaa masalan dad badan oo intaasoo saaxiib ahoo dee dad wanaagsan isu yaqaanaa markay ama wax dhex maraan ama ay arkaan cid ayagoo is haysta in la fajacawn oo la yaabo warrinkani miyaanu ninkii wanaagsanaa ahayn walasaxu ishraadu lafdi shahaada ninkan musakigaayna waa inu lafdu shahaada la ashhadu waxaan furaya waa inu yidhahdaa ninkaas inuu cadil ama faasiq yahay wa annahu yakfii huwa cadlun waxaana ku filan inuu yidhahdo waa caadil waashhadu daway cadlin minkum baa ilaahay idin yidhi qiil baa wuxuu leeyahy waa caadil kuma fille waa inuu yidhaahdaa calaya wali igu furid iyo ii furid labadaba markuu aniga igu furaya markuu ii furayaba waa caadil ilaa qofka mararbaa waxna lagu aqbali kara waxna aan loo aqbali karayne calaya wali waa inuu yidhahdaa wayajibu dikru sababi ljarxi hadduu ninkaa jarxiyuu dhaawaco waa inuu sheegaa sababtiisa waa nin zaaniya waa tuug waa waa qaadif dadku caaya waa shaaribulkhamri waa inuu sheegaa wuxuu ku dhaawacayo wayactamidu fiihi haddaba waxaanaad ku dhaawacaysa maxaad u cuskay almucayana dee hadduu arkay isagoo markaa ruux dumara markaa ka sinaysanaya ama wuxuun hadduu ka maqlo dee arkidaa iyo markaasi noocaas u cuskanaya awilistifaada ama faafid ummadda oo dhan hadday u dhex gasho waa tuug ama waa khaayan ama waa ninaan wanaagsanayn taan ugu cuska hargeyso o dhan baa sheegaysay buu odhan wa yuqadamu waxaa la hormarinayaa jarxiga bayinada iyo markhaatiga jarxiga sheegaya cala tacdiili bayi bayinada tacdiilka sheegaysa waxaa yala iyadaa cilmi dheeraad ah wadataa waxaa yeela inuu ninkani caadil yahay dee waa la yska wada arkaa bayinadan jarxigu waxay la sii dheertay wax hoose oo ay soo ogaatay oo aan la daalacanin bayinadan cadaaladdu aanay dhaawaca daalacanin bay tusaysaa haddaba fain qaala lmucadilu kii wax tacdiilinayabaa wuxuu yidhi laba markhaati baa meesha yimo mid wax tacdiilinaya mid wax jarxinaya markaa kii jarxinayabaa wuxuu yihi ninkani waa taariku salaad mucadilkii ba wuxu uhi caraftu sabab aljarxi war waan ogaa aniga laftaydu waxaad ku dhaawacaysa inuu ninkani taariku salaad yahay waan ogaa wataaba minhu wuu ka toobadka waa aslaxoo dee anaabu ila tukadaa imika adigu se waa hore aad ogeyd buuri qudima markaa dee qowlkaa mucadilkaa markaa jaarixa laga hormarinaya ilan way isla qiraano iminka mucadilkaa ziyaadatu cilmin watee wala saxwaana laa yakfii fi tacdiili tacdiilka kuma kaafinayso qowlu lmudacaa calayhi hadduu ninkii wax loo sheeganayoba yidhaahdo huwa cadu ninkani nin odayaboo qaadiyo wahayo caadila waqad qalida calay balaayin baa qaado anugu maanta igu qaldamay ninku waa nin wanaagsan hadduu yidhaahdo tacdiil ma noqonaysa baa la yidhi maxaa yeelay waxaa laga maarmaana in laba istiskaagu dee waa xaq ilaahay leeyahay ma banaano xataa hadduu ninkaa doodaya idhaahdo nin faasiqa markhaatigii igu xukun sidaa uu markhaatigiisu furay isagoo la ogyahay inay faasiq yahay dee ma banaana marka hadalkan la cuskan maayo e waa in loo raadiyaa tacdiil wallahu aclam